bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha faraa sannada laba kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada saaka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya idin hayana waxaa ugu waaweyn wafdi ballaaran uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa gaaray magaalada washington ee dalka maraykanka waxna ay ka qayb galayeen shir looga hadlayo arrimo ay ka midka yihiin deen casinka soomaaliya ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya oo howlgal ballaaran ka sameeyey gobolka shabeellada dhexe ayaa burburiyey xarumo kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolkaasi shirka madasha lixaada wasaaradaha dastuurka oo ka furmay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka shubada hoose ayaa galay maalintii labaad iyadoo la filay in ugu dambayntii laga soo saaro qodobo muhiim ah wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey shirka tubta siyaasadda loo dhan yahay kaasi uu shir guddoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka akhbaaraadka caalamkana dhegaystayaal waxaa ka mida madaxweynaha waddanka maraykanka donald j trump ayaa waxa uu urur argagixisa u aqoonsaday ciidamada ilaalada kacaanka waddankaasi iiraan
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way inagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaana dhegaystayaal waa qodobadii warka iyagu ugu doorka roona u diyaar garooba isagii dhan oo kollowdana maqaado insha allah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ee wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo garay magaalada washington ayaa lagu wada inay ka qayb galaan shir looga hadlayo arrimo ay ka midka yihiin barnaamijka beenacsinta soomaaliya waxaana si ballaaran loogu soo dhoweeyey magaalada washington ee cariga maraykanka waryahayga cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa warkan inoo soo diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminayey ayaa soo gaaray magaalada washington d c ee magaala madaxda dalka maraykanka socdaalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wafdigiisa ayaa waxay ka qayb geli doonaan kulanka guga oo dhaqaalaha oo ay si wada jir ah u wada qabanqaabiyaan bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta ee i m f iyada oo kulankan goobjoog ka ahaan doonaan wasiirada qorsheynta maaliyadda xukuumadda soomaaliya iyo weliba guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya ee dhowaan la magacaabay waftiga ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa garoonka caalamiga ah ee dal isku soo dhoweeyey madax ka socday safaaradda soomaaliya ee ugu horeeya xogayaha koowaad mudane cabdiraxmaan bashiir isagoo ka warbixiyey safarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu u yimid shir sanadla ah shir sanad kasta dhaca oo looga hadlo arrimaha maaliyadda maaragtay qabato bangiga lacagaha adduunka bangiga adduunka iyo iyo i m f-ka waxaa waxaa safarkiisa ku weheliya walaha wasiirada wasiirka qorsheynta qaranka iyo wasiirka maaliyadda sidoo kale waxaa safarkiisa ku weheliya gudoomiyaha bangiga cusub ee la magacaabay iyo xubno kale oo runtii ka tirsan wafdiga ra-iisul wasaaraha booqashada sanadkan ee ra-iisul wasaaraha uu ku yimid waddanka maraykanka wuxuu kaga duwan yahay sanadihii hore waxaa la qaban doonaa shir looga hadlaya arrimaha soomaaliya oo runtii xoogga lagu saari doono deen cakiska ra-iisul wasaaraha sidoo kale intuu joogo waddanka maraykanka wuxuu la qaadan doonaa kulamo kala duwan laamaha iyo hay-adaha waddanka maraykanka oo runtii ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada waddan hadday noqoto arrimaha dhaqaalaha hadday noqoto arrimaha amniga hadday noqoto arrimaha siyaasadda iyo xiriir wanaagga labada waddan ee u dhexeeya waddanka maraykanka iyo waddanka soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka jeedin doonaa khudbad maaragtay adduunka dhan laiskaga yimaado sanadkan uu ka noqon doono soo jeediyaha khudbado ama runtii khudbado runtii wax ku ola oon rajaynayno ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa ku sugnaan doona maalmaha soo socda magaalada madaxda dalka maraykanka ee washington iyagoo la kulmi doona saaxiibada soomaaliya si ay uga wada hadlaan arrimaha deen cafiska cabdixakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka magaalada washington ee dalka maraykanka
ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa howlgal ballaaran oo ay ka sameeyeen qaybo ka mida gobolka shabeellada dhexe waxa ay ku burburiyeen xarumo ay ku dhumaalaysanayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ilistarada soomaaliya maalimihii ugu dambeeyey wada howlgal ballaaran oo lagu baacsanayo deegaanada ay ku dhumaalaysanayeen kooxda shabaab haddaba istuudiyaha raadiyo muqdisho waxaa ku sugan maxamed kaafi sheekh abuukar tabartiraha raadiyo muqdisho oo arrimahaas in dhowaalaa la socday maxamed kaafi waxaad ka warantaa bal howlgalka sida u dhacay iyo goobaha ay ka sameeyeen ciidanka dowladda waa mahadsanta cali howlgalka horto shabeellaha dhexe kama dhicin wuxuu ka dhacay jubbada dhexe runtii wuxuu ahaa howlgal aada u qorsheysan oo ciidanka qaranka soomaaliya gaar ahaan sida gaarka u tababaran ay ka fuliyeen gobolkaasi jubbada dhexe si gaar waxaa loogu fuliyey saldhig argagixisada al-shabaab ay ku lahaayeen jubbada dhexe oo ay ku diyaarinayeen walxaa qarxa iyo sidoo kalena maleeshiyaad badan oo ay u diyaarinayeen inay bulshada dhibaateeyaan ciidanka marka howlgalkan ay sameeyeen wuxuu dhacay toddobadii bishaan aan ku guda jirno waxaana ay markii ay weerareen saldhiga ay burburiyeen guud ahaan saldhiga sidoo kale hub badan oo goobta ay ku diyaarinayeen iyo walxaha qarxay ciidanku gacanta ayay kusoo dhigeen qaar kamida maleeshiyaadkii halkaasi joogana ciidanka sida gaarka u tababaran ee dowladda soomaaliya ayaa gacanta kusoo dhigay marka waxaana rajeyneynaa in saraakiisha mardhow faahfaahiino dheeraada arrimahaas ay ka bixiyaan
aada buu umahadsan yahay maxamed kaafi sheekh abuukar tibaftiraha raadiyo muqdisho uu ka waramayay howlgalkaasi oo ka dhacay gobolka jubbada dhexe hilmaan hadal kuma jira halka aan ku sheegay gobolka shabeellada dhexe wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey shirka tubta siyaasadda loo dhan yahay uu shir guddoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka kaasi oo ka dhacay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadlay ajendiyaasha looga hadlayay shirkaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in markaasi horumar laga gaaro ajendiyaasha shirka uu quseeyey mawduucyada la falanqeeyey waxaa ka mid ahaa xanaanka dowladnimo ee qaranka soomaaliyeed uu yeelan doono oo runtii aada loo naaqishay la fiiriyey in nidaamyada caalamka ka jira oo nidaamka presidentialka nidaamka parliamentariga iyo nidaamka isku dhabka saddexdaba saddexdaba la fiiriyey doodana la isku waafaqay in la sii wado xubno gaara oo lagu tuhmayo khibrad gaara inay mawduuca u leeyihiin inay dib uga wada hadlaan laga doodo golahana lagu soo celiyo waxaa kaloo laga hadlay mawduuca ku saabsan maqaamka ay yeelanayso magaalo madaxda muqdisho ay ku yeelanayso nidaamka federaalka oo isagana laga soo bandhigay saddex doorasho oo aada looga dooday iyagana iyadana sidoo kale waxaa loo qaatay wakti kale in lasoo dhammaystiro waxaa lagu soo gabagabeeyey mawduuca ah waxqabadkii hubka siyaasadda loo dhan yahay rubucii koowaad ee sanadkan aan ku jirno labaatan sagaaliyo toban oo lagu ballamay isbuuc iyo laba gudahooda in lagu soo dhammaystiro loo soo gudbiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha tubta ku jiraan ay soo gudbiyaan
wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya ayuu kaasi ahaa mudane cabdi maxamed sabriye oo ka hadlayay shirka oo faahfaahin ka bixinay shirka tufta siyaasadda loo dhan yahay oo lagu qabtay magaalada muqdisho kaasi uu shir guddoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkana kusimaha ra-iisul wasaaraha shirka madasha lixaad ee wasaaradaha dastuurka oo shalay ka furmay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa maanta galay maalintii labaad sida uu ku faahfaahinayo cali axmed sheekh shirka madasha wasaaradaha dastuurka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo saddexdii biloodba mar la qabto ayaa shalay ka furmay magaalada kismaayo ee dowlad goboleedka jubbaland kadib hakada ku yimid bilooyinkii u dambeeyey madasha waxaa ka qayb galay dhammaan wasiirada dastuurka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kuwaas oo kale ah dowlad goboleedka puntland jubbaland koonfur galbeed soomaaliya galmudug iyo hirshabeelle wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dastuurka doctor xuseen cabdi cawmi oo furay madasha lixaad ee wasaaradaha dastuurka ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo arrimaha u baahan wadaxaajoodyada siyaasadeed sida hanaanka maaliyadda federaalka iyo nidaamka cadaaladda ee federaalka sidoo kale waxaa hadallo ka jeediyey dhammaan wasiirada dastuurka ee dowlad goboleedyada oo bogaadiyey madasha islamarkaana isku raacay in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo dastuurka sidoo kalena waxa ay bogaadiyeen tobanka cusub ee dib u egista lagu sameeyey ee dastuurka waxay ballan qaadeen inay kala shaqayn doonaan hay-adaha u xil saaran dib u egista dastuurka sidii loo ballaarin lahaa la tashiyada dadweynaha ee dhanka dastuurka quseeya madasha ayaa waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay istaraatiijiyadda wacyigelinta iyo la tashiga dadweynaha ee dastuurka waxaana laysku raacay in xilliga la bilaabayo la tashiga dadweynaha laga dhigo bishan abriil si loo dardargeliyo dhammaan dhammaystirka dastuurka madasha oo socod doonta muddo laba maalin ah ayaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa cutubka koowaad ilaa iyo sagaalaad ee dib weegista lagu sameeyey si loo bilaabo in laga tashado waxyaabaha dadweynaha ee dastuurka quseeya galabta ayaa sida uu qorshuhu yahay waxaa shirkaas laga soo saari doonaa warmurtiyeed quseeya waxyaabaha laysku raacay
aad baad u mahadsan tahay cali axmed sheekh dhinac kalena ah magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxaa ka socdaa shirka xeerdejinta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya kaasi oo ka socda magaalada garowe shirka oo markaas si rasmi a uu u furay maalintii shalay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk jamhuuriyadda soomaaliya mudane mahad cabdalla cawad ayaa ka qayb galaya guddoomiyaasha baarlamaanada dowladda federaalk soomaaliya ee dowlad goboleedyada waxaana la fila in ugu dambeyntii laga soo saaro qodobo wax ku ool ah wada shaqaynta baarlamaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed intuba maamulka gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey howlgallo ciidanka xooga dalka ay ka wadan deegaano ka tirsan gobolka gobolka hiiraan kuwaasi oo lagu adkaynayo ammaanka deegaanadaasi guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga cabdiraxmaan maxamuud taako ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeye ciidanka dowladda ay ka sameeyeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya
ciidanka f n a ee xooga dalka soomaaliyeed ay ka sameyneen wadooyinka ama jidadka lisu mara dhammaan degmooyinka gobolka ayaa jiro oo lagu sifaynaya dee cadowga waxaa cusub mudan socday gobolka hiiraan oo horey aanan noo soo gaarin duqeybo xagga cirka ah ee horey laga sheegi jiray mataqaana ee jubbooyinka iyo shabeellooyinka ka dhaci jireen iyadana mataqaanaa duqeymahaas waa jiraan oo waa dhaceen marka duqeymahaas waxaa sababa marka dee cadowga yahay usoo weecdeen dhinacana gobolka hiiraan usoo weecdeen ama saraakiishooda ama horjoogyaashooda ay halkan usoo weecdeen ayaa duqeymo fara badan la sameeyey dowladaha soomaaliya saaxiibka la diyaaradahooda ayaa duqeyntaasi geystay dalkana waxaa waaya madax soomaaliyeed ah xukunta iyo dowlad soomaaliyeed annagana wakiilaan gobolkan ka nahay dowladnimada michigan ugu nahay
kaasina wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolkaasi hiiraan cabdiraxmaan maxamuud taako uu dhowaan la hadlayey raadiyo muqdisho oo faahfaahin ka bixiyey howlgalladii maalmihii lasoo dhaafay ka socday qaybo ka mid a gobolka hiiraan oo ciidanka dowladdu ay ku xaqiijinayaan guud ahaanba ammaanka deegaanka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu dhegeystayaal warkan idinkaga imanaya akhbaaraadkii caalamka madaxweynaha waddanka maraykanka donald j trump ayaa urur argagixisa oo ajinabi ah ku tilmaamay ciidamada ilaalada kacanka waddanka iiraan waa markii koowaad ee madaxweynaha waddanka maraykanka militari dal kale uu ku tilmaamo urur argagixisa amabah maraykanku iiraan oo arrintaasi ka jawaabaysa ayaa iyadana ciidamada maraykanka ee ku sugan bariga dhexe waxay ku tilmaantay urur argagixiso sida ay ku warantay warbaahinta dowladda dalkaasi iiraan xiisada u dhexaysa washington iyo tehraan ayaa sare usii kacday tan iyo markii madaxweyne donald j trump uu markaasi ka saaray maraykanka heshiiskii caalamiga ah ee nuyukleerka lala galay dalka iiraan oo ay la galeen quwadaha caalamka argagixisada uu ku shaabadeeyey ciidamada ilaalada kacaanka waddanka iiraan ayuu maraykanka waxay markaasi saamaxaysa inuuna qabatoon hor leh uu saaro gaar ahaan markaay timaado dhanka dhaqaalaha maadaama ciidamadaasi ay ku lid leeyihiin dhaqaalaha waddanka iiraan qaar ka mid a ciidamada ilaalada kacaanka iyo shirkadaha xiriir kale leh ayuu hadda ka hor maraykanka waxa uu dul dhigay cunaqabatayno iyagoo lagu eeday inay argagixisadu ay taageeraan iyo weliba in meel uga dhaceen xuquuqda aadanaha tani waa u muuqata inay sii fogeynayso khilaafadina diblomaasiyadda u dhexeeya dalalka maraykanka iiraan oo in muddaa soo jiitamayay warkii dowlada aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idinla socodsiina aniguo al cabdulqaadir cali waa inagaynta adinkuna waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga mar kale aan idinku celiyo farsama yaqaan cabdisalaan yare